إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah saddex askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay qarax maanta ka dhacay deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sarkaal miinabaare ahaa oo ka tirsanaa maamulka puntland ayaa waxaa lagu dilay qarax ka dhacay gobolka bari dagaal xoog leh oo u dhexeeya ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa xalay iyo maanta ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxa ay dileen maareeyihii amaba maamulihii dekedda magaalada kismaayo in ka badan lixdan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug dowladda maraykanka ayaa canaan doorashada la xiriirta waxay u jeedisay dhinacyada siyaasadda isku haya ee soomaaliya ka jira mas-uuliyiinta ugu sarraysa walaayada jubbooyinka culamaa udiin iyo odayaal dhaqameedyo ayaa ka qayb galay munaasabad gebagaba u ahayd dowro loo qabtay haweenka kala socday macaahidda diiniga ah ee magaalada jineba xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxa uu sheegay in wasiirkii hore arrimaha dibadda ee etoobiya ee dhowaan la dilay uu mas-uul ka ahaa in gobol gobol soomaaliya loo kala qaybiyo asigoo sidoo kalena ka hadlay dagaalka etoobiya ka socda islaamuna dastuuruna qur'aanuna furqaan aayaatuhu mawsuunatun min rabbina arraxmaan islaamuna dastuuruna qur'aanuna furqaan aayaatuhu mawsuunatun min rabbina arraxmaan islaamuna dastuuruna qur'aanuna furqaan aayaatuhu mawsuunatun min rabbina arraxmaan islaamuna dastuuruna قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا dagaal xoog leh u dhexeeya ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ayaa xalay iyo maanta waxa uu ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ciidamo uu hogaaminayo wasiirka amniga ee jubbaland ninka la yidhahdo cabdirashiid janan ayaa xalay waxa ay gudaha u soo galeen magaalada beled xaawo waxayna fooda isdareen ciidamada dowladda federaalka ee ka amar qaata madaxweynaha federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo dagaalka ayaa laisu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxay qabsadeen goobo muhiim ah oo ku yaala magaalada ciidamada dowladda federaalka ayaa saakay dagaal rogaal celisa ku qaaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isu adeegsaday gaadiidka teknikada ayaa dagaalka ka qayb qaadanayay waxaa la sheegayaa in qaar ka mid a dadkii ku dhaqnaa magaalada beled xaawo dhimasho iyo dhaawaca halkaasi ay ku noqdeen dhinacyada dagaalamay waxaa la aaminsan yahay ayaga qudhooda in khasaare uu kala gaaray magaalada beled xaawo iyo magaalada mandheera oo kenya ay gumaysato oo ay kaabiga isku hayaan ayaa si weyn waxaa looga dareemayay dagaalka dowladda kenya ayaa waxa ay barigantaalaysaa amaba ay taageeraysaa ciidamada u daacadda ah maamulka jubbaland iyagoo dhowaanahan fariisimo ku lahaa deegaana iyadoo ay ka arrimiso labada dhinac ayaa waxay isu jeediyeen eedaymo dowladda federaalka ah waxa ay sheegtay in jabhad kenya ay hubaysay islamarkaasina ay taageerayso ay soo weerareen ciidamadeeda maamulka jubbaland asiguna war uu warbaahintiisa ku baahiyey waxa uu ku sheegay in jabhad laga soo abaabulay magaalada muqdisho ay dhibaato ka wado magaalada beled xaawo islamarkaasina ay soo weerareen ciidamadooda waxaa muuqata in labada dhinaca dagaalka xabadda ka sokow ay dhacyo dhinaca warfaafinta isu adeegsanayaan ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxa ay dileen maareeyihii amaba maamulihii dekedda magaalada kismaayo maareeyaha ayaa waxaa la sheegay in xalay lagu dilay gudaha magaalada kismaayo goor dambe ayaana meydkiisa halkaasi laga qaaday ciidamo ka tirsan madaxtooyada maamulka jubbaland ayaa waxaa la xaqiijiyey amaba la sheegay in ay ninkaasi dileen faahfaahin dheeriya lagama bixin sababta loo dilay maamulaha dekedda magaalada kismaayo madaxtooyada maamulka jubbaland ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in maamulaha dekedda kismaayo lagu dilay bar kontarool oo ciidamo ay joogeen faahfaahinna lagama bixin sababta loo dilay weli xog dheeriya lagama hayo haddii dilkan uu yahay mid shirqool ah iyo mid siyaabo kale ku yimid saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu dilay qarax maanta ka dhacay deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho sarkaal meenabaare ah oo ka tirsana maamulka puntland ayaa waxaa lagu dilay qarax ka dhacay gobolka bari in ka badan lixdan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ahna dhimasho iyo dhaawac ayay waxay ku noqdeen dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug wararka waxaa isku soo dubariday oo halkan ka soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xooggan oo shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug kaas oo lagu dilay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan qaybta kow iyo labaatanaad ee ku sugan gobolka mudug gootada jugta culus ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa markii hore madaafiic ku garaacay xerada ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan qaybta kow iyo labaatanaad ee ku sugan deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ciidamada dowladda federaalka oo u adkaysan waayey madaafiicda ayaa isaga firxaday xerada iyagoona isku dayay inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan duleedka deegaanka balse waxa ay la kulmeen kamiin culus oo isku beddelay dagaal toos ah oo ay u dhigeen cutubyo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal culus oo socday muddo afar saacadood ah islamarkaana soo gaaray maqribnimadii hore ee xalay ayaa waxaa ka dhashay khasaare lixaad leh oo dhabarka loo saaray ciidamada dowladda federaalka wararkii ugu dambeeyey oo laga helayo dagaalka ayaa sheegaya in kow iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay halkaasi ku dhinteen iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacmeen afartan kale waxaanay mujaahidiintu dul istaageen meydadka toban askari oo ay ka carareen ciidamada dowladda federaalka iyo hubkooda qaar ka mida askarta ku dhaawacmay dagaalka ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen ciidamada danab ee uu tababaray maraykanka kuwaasoo la sheegay in dhaawacyadoodu ay gaarayaan laba iyo labaatan askari xilliga uu dagaalka dhacayay waxaa deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ku sugnaa dagaal oge cabdi qaydiid kaas oo la sheegay in ciidamadiisu ay ka qayb qaateen dagaalka deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug waxaa dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo labaatanka ka dhacay dagaal xooggan oo cagmarin ahaa oo lagu qaaday ciidamadii ku sugnaa deegaanka waxaana halkaasi lagu dilay in ka badan konton askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan qaybta kow iyo labaatanaad ee ku sugan gobolka mudug sidoo kale qaraxyo xooggan oo maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho iyo gobolka bari ayaa waxaa lagu dilay sarkaal iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo maamulka puntland qarax xooggan oo ka dhacay deegaanka weydow ee duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa lagu dilay saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan qaybtooda loo yaqaano haramcadka oo ay tababareen shisheeyaha sidoo kale qarax xooggan oo ka dhacay buraha galgala ee gobolka bari ayaa waxaa lagu dilay sarkaal miinabaara ah oo ka tirsanaa saraakiisha maamulka puntland sarkaalka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray maxamuud axmed sigaar kaasoo la sheegay inuu ku dhintay qarax ka dhacay deegaan lagu magacaabo suguri oo u dhexeeya magaalada boosaaso iyo buuraha galgala marar badan weeraro iyo qaraxyo ka dhacay gobolka bari ayaa waxaa lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka puntland ee ku daaban shisheeyaha dhanka kale gobolka galgaduud ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya wuxuu habeenkii xalay martigeliyey duulaan habeen dheelmad ah oo ay qaadeen dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta kaasoo ka dhacay duleedka magaalada guraceel ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kaasoo ku yaala deegaanka ceeldheere oo hoostaga guraceel madaafiicda kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal toos ah ku qaaday saldhigga waxaana halkaasi isaga firxaday ciidamada dowladda federaalka iyadoona ay gebi ahaanba deegaanka gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale gobolka shabeellaha hoose waxaa habeenkii xalay ka dhacay weeraro saf ballaaran ah kuwaasoo lagu qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah dagaalada waxay ka dhaceen jannaale buufow nambar lixdan iyo berire waxaana halkaasi khasaare lagu gaarsiiyey shisheeyaha iyo kaaliyaashiisa sidoo kale howlgal qorshaysan oo ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada milatariga dowladda federaalka howlgalka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafadda waxar cadde ee degmada hiliwaa waxaanay mujaahidiintu halkaasi ku toogteen askari ka tirsan dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabi jiray maxamed cali salaad kuna magac dheera gaashaawi dowladda maraykanka ayaa canaan doorashada la xiriirta waxay u jeedisay dhinacyada siyaasadda ku loolamaya ee soomaalida ah iyadoo wakhtiga dowladda federaalka uu sii idlaanayo ayaa safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yomomoto waxa uu si kulul u canaantay dhinacyada ishayaa waxa uu sheegay inaanu jirin dhinac keligii doorasho qabsan karaa asigoo sii hadlayey waxa uu sheegay in sidoo kale aanay dhici karin in laba doorasho la qabto safiirka maraykanka yomomoto wuxuu sheegay sidoo kale in ay mamnuuc tahay in gacanka hadal dhaco amaba la isdagaalo warkiisa waxaa ka muuqata in maraykanku uu taliyo dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta asigoo sii hadlayey waxa uu sheegay in uu la kulmay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka xasan cali khayre madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed shariif xasan shaqaadan oo dhammaantood murashaxiin ah islamarkaasina ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wakhtigu ka sii ilaanayaa waxaana wakhtigiisa ka harsan dhowr iyo toban beri oo qur ah farmaajo waxa uu doonayaa dariiq kasta oo ay suuragal ku tahay in uu xilka ku sii joogo amaba madaxweyne ku sii ahaado mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee walaayada jubbooyinka culamaa udiin iyo odayaal dhaqan ayaa ka qayb galay munaasabad gebagabo u ahayd dowra loo qabtay haween ka kala socday macaahidda diiniga ah ee magaalada jilibe maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxaa loo qabtay haween ka kala socday macaahidda diiniga ah ee ku yaala degmada jilib munaasabad lagu soo gabagabaynayay dowradan loo qabtay haweenka ayaa waxaa lagu qabtay degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ee jubbooyinka mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo iyo waxgarad kala duwan ayaa kasoo qayb galay munaasabadda kuwaasoo kelimaad ka jeediyey xafladda sheekh maxamed balle oo ka mid a culimada oo munaasabadda ka hadlay ayaa halkaasi kasoo jeediyey kelimad ku saabsan kaalinta ay haweenka ku dhex leeyihiin diinta islaamka waxaa ku tusaya inta ilaahay subxaanahu wa tacaala aayado uuga hadlay bal ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u bixiyey suurado waaweyn ayuu magacooda u bixiyey waxaa ka mida qur'aankeenna sida ilaahay ihtimaamka iyo sharafta islaamku u nooleeyey ilaahay ugu gargaaray hablaha muslimaadka ah qahriga iyo shiddada iyo yaska iyo dulmiga iyo waxay ku jiri jireen iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u geeyey qima iyo meel wanaagsan iyo xaqoodii iyo saddex xaq iyo dhaxal iyo inay macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada ragku sameeya ay samaynayaan sida ilaahay ihtimaamka loo siiyey iska dhaaf intaasoo aayadoode waxaa loo bixiyey suuradan baa loo bixiyey fii suurati nisaa suuradda haweenka ka hadlaysa ma maqasheen fii suurati rijaal haba yaraatee ma jirto halkaa waxaa laga qaadanayaa amka ilaahay subxaanahu wa tacaala hablaha muslimaadka inuu karaameeyey nabadoon cabdiraxmaan shiilow afhayeenka nuqabada wilaayada jubbooyinka oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhoweeyey dowladda loo qabtay haweenka walaalayaal waxaan aad ugu faraxsannahay oo aan soo dhowaynaynaa gabdhaha muslimaadka ah oo muxuu ahaaye waxbarashada u diyaargaroobay iyo jihaadka iyo tarbiyada ubadka waxba lama reebin culummadii iyo akhyaartii iga horraysa ka hadlay waxaa weeye doorkiinna waad haysaane waxaan leenahay laba jibbaara oo dadaala ilaahay ha idin barakeeya muxuu ahaaye waxa aad ummadda ugu fadhidaan wax sahlan ma ahan sidoo kale suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa u dardaarmay haweenka marka waxaan leenahay wax lagu farxo oo wanaagsan baad muujiseen gabdhaha haddaati gabdhaha muslimaadkaa marka sii wanaag dadaalkiina ummadda muslimkaana ahdaafteeda iyo ijdiyadeeda iyo najixidda ay najexdo waxaa asal u ah guryaha haddii gurigu hagaago oo guriga maartay hooyadu ay hagaajiso nafteeda iyo ilmaheedii iyo ninkeedii iyo carruurteedii ummadaasi way hagaagaysaa lideen waxa wax laga barto ama akhlaaqda laga qaato waa guriga iyo madrasada iyo mujtamaca si gaarana gabdhaha ayaan mahad ballaaran hooyooyinka iyo gabdhaha dadaalka aan muujiyey ee muddada yara kooban maaragtay khayrkaas faraha badan qaybihiisa kala duwan muujiyey waxaa leenayahay amaalkiina maaragtay haydinku abaalmariyo khayr iyo wanaag ugu dambeyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah markaa waxaan dhihi lahaa kunii ka saxaabiya haakada kaanat nisaau salaf waxa weeyaan nisaaun xawla nabiyi sala allahu calayhi wasalam kutub badan baa laga qoray waxa weeyaan suwar min xayaati taabiciyaat waxa weeyaan gabdhahaas akhlaaqdoodii iyo wanaaggoodii iyo jihaadkoodii iyo halgankoodii waxa weeye gabadhu inay waxa weeyaan arrinkaasi ay raaraadiso waa laga marmaan sida ragguba ay u raadinayaan raggii haddee khatarta ahaa ee zubayr iyo waxa weeye cumar ibn alkhadaab iyo radia allahu canhum waxa weeye raggii wan wanaagsanaa ee saxaabadii iyo salafkii iyo taabiciintii waxa weeyaan raggu waxa weye raggaas ayay ku daystaan gabdhuhuna waxaa la rabaa gabdhihii saxaabiyaadka sida khadiija sida saafiya sida faadima sida waxa weye umu sulaym sumaya gabdhahaasoo kale inaad waxa weye sidooda kale aada noqotaan wilaayaadkii islaamiga ah ee imaamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa had iyo goor ka dhaca dowraad sharci ah oo loo qabta qaybaha kala duwan ee bulshada xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in wasiirka hore arrimaha dibadda ee etoobiya ee la dilay uu ahaa maskaxdii ka dambeysay in soomaaliya gobol gobol loo kala jaro asigoo sidoo kalena ka hadlay dagaalada ka socda dalka etoobiya maxamed daahir calasow ayaa warkan faahfaahinaya zakariya maxamuud xaaji cabdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee ka aloolsan dalka etoobiya oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo kuwa tigreega ee t b l f waxa uu sheegay t b l f muddadii xilka etoobiya ay hayeen in ay u diyaargaroobeen dagaal la mid ah kan hadda ku socda islamarkaana ay qorteen ciidamo aad u badan oo qowmiyadda tigreega ka tirsan hub aad u badanna ay keedsadeen xildhibaan zakariya ayaa xusay in etoobiya aalaaba xukunkeeda ay isku qabsadaan amxaarada iyo tigreega haddana waxa isku haysta etoobiya ay yihiin iyaga danta soomaalida ugu jirta dagaal etoobiya ayaa ah inaysan kala itaal roonaanin amxaarada iyo tigreeg ah oo labadoodaba isku aragti ka ah in meesha laga saaro ummad soomaaliyeed oo leh dal ka madax bannaan etoobiya labadaa qolo hadba ciddii raysa khayrkuma aha adiga haddii xabashadu raysana ama amxaaradu raysana waxaa weeye waaba nimanka ugu daraawo waxay aaminsan yihiin inaannu nahay koox guna oo ariga u qasha oo dhulka hoose degan iyaguna ay degan yihiin dhulka kore hadalkaas maxamed siyaadoo jooga ayaa mingista xaylomaryam wuxuu ka yidhi magaalada kinshaansa oo eyuda madaxdeeda ku shagaysa wuxuu yidhi ninkan aad hor dhigteen tabeelaha weyn dowlad iyo dad ma xukumaan lixdankii baa bani aadamku khaldameen dowladuhu khaldameen oo dowladnimo soomaaliya la siiyey amxaarkasaana saasuu aaminsan yahay tigreeguna waa lamid labadaa nin hadday kala raayaan oo tigreega iyo amxaarka ah oo midkood etoobiya xukunkeeda ku raayo meeshii bay ka bilaabayaan shalay ay ka tageen tigreeg dagaalka tooska ah ayaa looga adkaaday tigreeg ah balse waxa ay halgankooda u beddeleen mid ku daba dheeraada dowladda etoobiya iyagoo wada dagaallo ku dhufa oo ka dhaqaaq ah inkastoo laga dilay hogaamiyaal caan ah sida siyuun musfin oo dhowaan lagu dilay dagaalkaas oo muddo ah wasiirkii arrimaha dibadda etoobiya siyuun musfin ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta tigreega ee u ooleeyey in afar dhibic ay wax ku qaybsadaan siyaasiyiinta shisheeye kalkaalka ah islamarkaana dalka loo kala jaro hab federaal ah si aysan weligood u midoobin ummadda soomaaliyeed waxaan ogaaday musfin ninka foor afar iyo bar soodare soomaalida ku khasbay nimankii warooradaa inuu isaga yahay oo si u dadka loo qayb waxaan ogaaday ninka nidaamka federaalka ah ku khasbay dadka soomaaliyeed inuu isaga ahaa waxaan ogaaday ninka gobol walba cabdisabaabo gaar in looga xukumo ku khasbay inuu ahaa wuxuu dhiifi gelinayey dalka soomaaliya inuu kala googo-o waqooyi inay gaar u go-do maxaa la yidhaahdaa muxuu ahayto koonfur galbeed inay gaar u go-do puntland inay go-do jubbaland inay go-do barnaamijkiisu kaasu ah waxaa hawshaa fulinaya istraatijiga isagaa lahaa shaqada ninka fulinahayana oo mekanismka xamar iyo meel walba tegaya hargeysa iyo meel walba tegahayay oo hadba hawsha meeshay maraysa termometerka gelinahayay wuxuu ahaa ninka madaxda u ahay gabru ahaa gabre koox milatari iyo khubaraa baa la shaqayn jirtay kumanaan dhinacyada dagaalamaya ayaa ku dhintay dagaalka ka socda waddanka etoobiya amxaarada oo fursad weyn ka helay maamulka abiyi axmed ayaa xasuuq ku haya iyagoo kufsi baahsan ka wada waqooyiga etoobiya in etoobiya aysan ahayn etoobiyadii hore islamarkaana ay itaal daraysay waxaa ka markhaati kacaya dagaalada ka socda waddanka etoobiya iyadoo qowmiyadaha dalkaasina ay bilaabeen in ay iska eriyaan ciidamada dowladda sidoo kale itaaldarada etoobiya waxa ay ka muuqataa inay u babaaciib weysay ciidamada dowladda suudaan oo dib ula wareegay dhul ballaaran oo in muddo ah laga haystay warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa